waa tahay dhegeystayaal raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad nagala socotaan meel kastoo joogtaan habeen wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal xilligan oo kale marka ay saacaddu soo gaadho waxaad dhegaysan jirteen barnaamijka dhacdooyinka maanta caawa barnaamijka dhacdooyinka waxaan idinkugu bedelaynaa barnaamij gaar ah oo aanu ka diyaarinay sanad guurada shanaad ee kasoo wareegtay markii dib loo howlgeliyey ama dib uu hawada usoo galay telefishinka qaranka soomaaliyeed oo ku beegan afarta bisha abriil oo maalinta beri ah dabaaldegyo iyo munaasabado arrinta ku saabsan ay ka dhici doonaan magaalada muqdisho iyo xarumaha kale ee tv-ga uu ku leeyahay caalamka barnaamijkaasi gaarka ah oo uu soo diyaariyey waryaheena maxamed abuukar axmed maada ayaan caawa si gaar ah ugu soo qaadanaynaa barnaamijka dhacdooyinka maanta barnaamijkaas ayaana rajaynayaa inaad ka bogan doontaan macluumaadyada uu xambaarsan yahay maxamed abuukar iyo barnaamijkii sanad guradii shanaad ee kasoo wareegtay dib howlgelinta telefishinka qaranka soomaaliyeed oo afarta abriil oo maalinta beriha ku beegan munaasabadeeda loogu dabaaldegayo
afarta abriil taariikhda waa maalintii dib loo howlgeliyey telefishinka qaranka soomaaliyeed kadib markii uu hawada ka maqnaa in ka badan labaatan sano haddaba barnaamijkan waxaan ku eegaynaa marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray telefishinka oo markii ugu horreysay dhidibada loo aasay sannadii kun sagaal boqol saddex iyo siddeetankii muuqaalkan waa astaantii ugu horreysay ee loo sameeyey telefishinka oo xilligaasi magaciisu ahaa telefishinka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya waxaana marxaladii koowaad ee uu ku hanaqaaday telefishinka nooga sheekeynaya rugcadaaga saxaafadeed faarax cumar nuur oo ka mid ahaa shaqaalihii ka howlgelayay xilligaasi
horta waxaan ambaliyeynaa telefishinka inuu dib howlgelin uu sameeyey dad asxaabteedina oo telefishinka hore aan ka wada shaqaynayeyna mara cali eed ay ka mid tahayna ay maanta stuudio ay la joogto aad aan ugu faraxsanahay waan idin hambalyaynaa koo iyo labaatankii oktoobar siddeetan iyo saddexdii ala furay kooxdii ugu horreysay oo ka soo baxday saxaafadda iyo wakaaladda filimada dadka shaqayn jiray iyo reediyo muqdisho dadaa lagu bilaabay marka mashaariicda la furaayo uu ka mid ahaa sanadkaas aniga waxaan ku soo biray marka siddeetan iyo afartii telefishinka wuxuu lahaa markaan imaanayay hal taawar oo anteenada directionkeeda uu yahay hal dhinac magaalada meel meelaha qaarkoodna aan laga fiirsan karin meelaha qaarkoodna laga fiirsan karin muddo kadib baa waxa lagu biiriyey taawarka kale oo dhinacyadoo dhan laga fiirsan karo magaalada hareerada o dhan laga fiirsan karo soddon kilomitr oo gaarayo markaas marka dhinaca barnaamijyada waxyaabo badanaan marka aan kusoo kordhinay barnaamijyada bixi jir waxay ahaayeen barnaamijka dadka maawelada xaggooda ay jeclaayeen waa barnaamij xidigaha oo lagu wareysan jiray fanaaniinta waxaa jiray barnaamijyada caweyska barnaamijkan anigu waxaan jiray dhinaca barnaamijyada arrimaha siyaasadda oo qaarkood mararka qaar oo wararka toddobaadka oo aan angallo badan oo xagallo badan ka fiirinaya marka toddobaadka la gaaro waxyaabo badan aan kusoo kordhinayo toddobaadkii wixii dhacay oo adduunka iyo soomaaliyaba telefishinka markuu hawada galay sannadii kun sagaal boqol saddex iyo siddeetankii wuxuu shacabka soomaaliyeed ku xiray caalamka intiisa kale wuxuuna si joogto ah u soo bandhigi jiray barnaamijyo lagu dhiirigelinayo horumarka dalka telefishinka qaranka soomaaliyeed xilligaasi ma uusan tebin jirin barnaamijyo toos ah balse saddex sano kadib markuu hawada galay wuxuu sannadii kun sagaal boqol lix iyo siddeetankii shacabka ka haqabtiray daawashada ciyaarihii adduunka ee lagu qabtay dalka mexico haddaba faarax cumar nuur mar kale ha inooga sheekeeyo sida uu telefishinka u baahiyey ciyaarahaasi life ma samayn jirin telefishinka sababtana waxay ahayd annaga waxaan haysanaa arab site arab site inta la tago ciyaarihii adduunka markay dhici jireen oo kale eight serieski waa la tegayey waa la soo duubaa cajalada horaa la sii saaraa telefishinka intay socoto tan dambana waa laga daba keenaa baawarka habeenkii dhan shaqaynaya maanta ciyaarta qaybteeda horaa la keenaa intay sii socoto tan dambana waa soo dhammaana markii baa lagu sii daba xiraa arab saaidka wuxuu ku yaalay kaaraana ku yaalay annagana telefishinka wuxuu ku yaala tawfiiqa marka waxaan u baahnayn mar walba inaan maaragtay wararka xataa maaragtay sawirada loo isticmaalayo waxaan u doonan jirnay kaaraan galabtii dheera baabur loo diraa marka meesha sawirada laga soo qaadaya filimka wixii oo videoga markaasaa warka galabtii lagu diraya warkana inta badan wuxuu ahaa wuxuu ahaa waa la duubi jiraa muddo toddoba sano ah ee uu telefishinka horumar ka sameeyey dhinaca wacyigelinta islamarkaasna ay bulshada la jaan qaadeen dadyooga dunida ayaa nasiib daro dalka waxa uu galay marxalad colaadeed waxaana gebi ahaanba joogsaday baahintii telefishinka iyadoo la burburiyey xaruntii telefishinka uu ku lahaa degmada yaakshiid kow iyo sagaashanka markii telefishinka uu burburay isgoyska tawfiiq waxaa nooga hor imaanayay cajaladihii oo oo la fiiqay iyagoo baallayaasha ku dhegan iyagoo waddooyinka socda waxaan isku daynay in markii dowladda ay burburtay markiiba waan tagnay meesha waxaan isku daynay inaan soo ururino cajaladaha qaarkood waa nabadgelineed kaamarooyinka qaarkood waan ka shaqaynay in la helo marka wax badanaa la helay laakiin ma suuroobin in haddana lasii adkeeyo motoorkii ayaan qoladii qabsatay xerooyinka ciidamada motoor cusub ayna soo siiyeen meeshaan keennay waa noo suuroobi weysay haddana inaan aan meeshii intaan ku celinay iyo haddana waxaa dhacday in dib loo qaato marka inaasi waxaa waaye yaroo taariikh ah marka waxaan ku shaqaynaynay xooggeena dhallinyaranimadeena aan ku shaqaynaynay oo ahaa in muxuu ahaa aan aan hormarino maaragtay telefishinka
dhowr iyo labaatan sano kadib waxaa dib loo yegleelay telefishinka qaranka soomaaliyeed s n t v wuxuuna hawada soo galay isagoo laga daawanayo caalamka oo dhan afartii abriil sannadku markuu ahaa laba kun koob iyo tobankii waxaana xarun looga sameeyey qaybo ka mid ah dhismooyinka raadiyo muqdisho iyadoo istuudiyaashii raadiyahna uu ku howlgalay telefishinka tababarkii ugu horreeyey ee la siiyo shaqaalaha t v-ga waxaa bixiyey qays hurdaaye oo u soo dhabar adeegay xaaladdii cakrineed ee xilligaasi ka jirtay magaalada muqdisho wuxuuna qays ka mid ahaa soomaalidii markaasi ku nooleed dalka ingiriiska
dalkeenna muddo dhowr iyo labaatan sano ayuu t v-ga hawada ka maqnaay dowladdii xilligaas jirtay ayaa baahi weyn u qabtay anna waxaa nasiib u yeeshatay dadkii qurbaha ka soo laabtay oo waddankoodii dib ugu soo laabtay waxaan ka mid ahay dadkii dhisbada u aasay s n t v hadday noqoto xagga farsamada t v-ga anigoo muddo badan aan kusoo dhex jiray xagga productionka ama post productionka waxaa loo yaqaano afka khalaad laakiin af soomaaliga lagu yiraahdo farsamada gacanta farsamada gacanta way badan tahay oo looga shaqeeyo t v-ga waxaa ka mid a qeybta duubista waxaa ka mid a qeybta xardhinta filimada ama jarjarista aflaanta ama wararka ama barnaamijyada istuudiyaha qaabka looga shaqeeyo lightingkiisa codadkiisa juhdigaas ayaan yani ku bixinay muddo toddoba bilood ah oo tareeno kala duwan ayaana siinay ardaydii markaas yani s n t v loo tababaray dadkii markaas ku jiray barnaamijyadaas inay yani tababarkaas loo fidiyo adiga maxamed abuukanamaacda naftigaa waa ka mid ahayd dadkii la ii soo xulay siddeed iyo toban qofooda ugu horreysay oo gabdhii wiilala iskugu jireen kadib waxaan galnay face labaad face koowaad markuu dhamaaday face saddexaadaan galnay face afraad ilaa aan soo gaarsiino s n t v meesha hadda oo joogo
dibuyeegleelidii telefishinka qaranka soomaaliyeed wuxuu la koobsaday howlgallo milatari oo ay dowladda maleeshiyada ugus kaga xoreynaysa dalka wuxuuna tv-ga sii xoojiyey wacyigelin ka dhan ahaa argagixisada ee uu raadiyo muqdisho xilligaasi baahinayey weriyayaasha ayaa bilaabay inay xaqiijiyaan guulaha ciidamada ka gaarayeen dagaalada iyagoo wararka ka soo tebinayay safka hore ee dagaalka
dee dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhaca reebo ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir ayaa ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxa ay soo tarayeen guulaha isdabajooga oo ay ka gaar ayadoona hadda ciidamka wareegeen inta badan waddada wadnaha ee magaalada muqdisho cabdifataax daahir jayte telefishinka qaranka soomaaliyeed isgoyska bakaaraha waddada wadnaha magaalada muqdisho waxaa xaskaxtaa maalinkii idaacadda la faray intaan stuudiyaha fadhinay in intaasoo taleefana ay soo ceynahan jawaada oo shabaabka ragga waaweyn oo ka tirsan oo mas-uuliyiin sarsaraa ay noo sheegeen waxyaabaha xasta waxaa kamid a waxaa layihi raggeen lix anagu ahan maalin maalmaha ka mid a nin mas-uula la hadalnay oo nala soo hadlay wuxuu yidhi xilliyadii hore xilligii dagaalka muslimiinta gaalada ay socdeen xilligii rasuulka sallallahu alayhi wasallam een asxaabta muslimiinta marka gaalada waxaa jiri jiray een iclaamka booska hadda saxaafada ku jirto waxaa ku jiray waaday saam u horumarsaneen dad makaraafana gaalada ka dagaal galiyay oo waa jabeenay saasaa ay yiraahdo marka waxay dhaheen booskaas hadda taagantihiin dadkaas waxay dhaheen gaalada dagaalamay marka la qabto ya waa la cafin jiray in la cafiyaa dhici jirtay laakiin dadkaas makarafanada gaalada soo dagaal geliya waxay dhaheen carabkaa laga goyn jiray qoortana laga goyn jiray marka hadda carabkii qoorta ayaa laga goynaa adinka waa cafisa ma lihidin marka waxyaabahaasana way jireen waxay ahayd fursad aanu arkayna inay ahayd midda keliya aan dalka iyo dadka ugu shaqayn karno inaan ka shaqayno aniga iyo adig iyo tiim kaloo badan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo saddexiyolabaatanki oktoobar labadii kun iyo sagaalka hawada dib u soo galay waxayna ahayd maalin runtii ay dadka oo dhan soomaaliyeed ka dareemeen magaalada muqdisho markii maleeshiyooyinka ugus laga xoreeyey magaalooyinkii ay haysteen s n t v wuxuu u jeestay wacyigelinta nabadda iyo diibu dhiska wuxuuna codkiisa dheer gaarsiiyey soomaalida ka carartay colaadihii ka jiray dalka ee dibadda ku noolaa waxaa la bilaabay barnaamijyo qurbajoogta loogu dhiirigelinayo inay dalkooda dib ugu soo laabtaan oo ay dib u dhis ku samaystaan inkastoo tv-ga uu si ka casrisan marxaladihii hore ee uu hawada ku soo galay dibugegleelidiisii haddana waxaa jirtay caqabado lagala kulmeeyey baahinta barnaamijyada iyo wararka balse dadaallo ay sameeyeen mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta waxaa lagu guulaystay in xarunta dhexe si toos ah looga baahiyo barnaamijyada iyo wararka waxaana la dhisay istuudiyayaal ay ku rakiban yihiin qalabkii ugu dambeeyey oo casri ah
waxaa jirtay labadii kun iyo koob iyo tobankii in filankii aan duubno loo diri jiray nairobi uploading laga samey laga upload garayn jiray si t v-ga beri dambe uga soo baxo war maanta ahaa waqti siday noogu qaadatay dalkii wuxuu gaaray horumar waxaa yimid aalado ay kamid yihiin fiberka iyo internetka waxaa batay social media kor u kacaya annagana marka sanad walba horumarkii aan ka fikirna waxaan ka fikirnay sanadkii labadi kun iyo shan iyo tobanka iyo labadi kun iyo lix iyo tobanka bal sideen ula jaan qaadnaa marka waxaa jirtay ra'yi mar walbaan ka fikiri jiray oo wasiiradii nala soo shaqeeyana ay oo bandhigay laakiin wakhtigeedii aysan suurto gelin in markii uu yimid hadda wasiir maareeye ugu dambeyntii ay suurto gashay in uu igu dhiirigeliyey fikirkii aan siiyo yidhi waan samayn karnaa in qalab aan soo iibsano noo hagaajin kara life keliya hagaajin keliya maahe aan awoodi karno hay-adaha dowladda meelaha sida baarlamaanka garoonada ciyaaraha meelaha mujtamaca isugu yimaado xataa aan ka tabin karno life alxamdulilah dadaalka dheeraa waxaa noo suurta gashay inaan helno qalab tabin kara qaban kara shaqadii shaqaalaha jooga muqdisho oo horey aanan life u samayn isla markaasna weli aysan suurtoobin in ay teknolojiyad noocan oo kale ku shaqeeyaan laakiin dadaal dheer iyo qoraalle iyo akhrin badan ay sameeyeen waxay ku guuleysteen inay dhaqan geliyaan lifekii aan samayno maalinkii ugu horeysay ee aan samayno life waxaan sameynay tijaabooyin dhowra waxaan ku xigay tijaabooyin kasoo dhowrka in baarlamaanka soomaaliya aan ka sameyno life sessionka baarlamaanka oo socda oo madaxweynahana uu weliba furayay kalfadhigii toddobaad farxad weyn inoo ahayd waa dadaalkii faraha badnaa aan soo wadnay khaasatan aniga khaas ahaan aan marka ahaa agaasimaha horumarinta iyo qorsheynta ee wasaaradda runtii farxad weyn ayay ahayd heerkaasaan soo gaarnay waxaa noogu xigtay inaan tabinay oon life ku tabinay markii ugu horreysay cayaar kubadda cagta ee ka dhacaysa staadiga banaadir taasoo ay daawanayeen caalamka oo ay nala soo hadleen xataa ururada sboortiga sida africa ayna soo hambaliyeeyeen ururka cayaaraha kubadda cagta adduunka fifa
dhiirigelinta wasiirada maarata madaxda anoo qaadanaya runtiina aaminsan in dadka soomaaliyeed ay leeyihiin wasaaraddan afkeedii ay tahay dhul badan baan wax ka xagxagnay stuudiyo casriga oo dowladda finishku nagu caawisay ayaanu ku guulaysanay inaan furno xarun productionka la dhaho oo wararka warbaahinta dowladda loo soo qabto dalka gudihiisa laga soo qabto adduunweynaha laga soo qabto gobollada laga soo qabto lagu qiimeeyo lagu shaandheeyo warbaahinta dowladda lagu horumariyaan samaynay oo qalabaynay sidoo kale waxaan wax ka qabanay qaybta farsamada inaanu quruxda tvga hagaajinno aad iyo aad baan wax uga qabanay sidoo kale qalabka lifeka oo barnaamijka barnaamijyada ka baxa stuudiyaha telefishinka qaranka waxaanu ku soo iibsanay si aadan malayn karayn ilaa hadda ilaa baarlamaanka waa life baydhabaanu life ka dhignay meelo badan baanu waa u soconnaa haddana inaanu dalka oo dhan meeshii xaflad muhiimi ka jirto doorashooyinka aanu ka dhigno life guddoonka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa uga hambeliyey maamulka iyo shaqaalaha telefishinka qaranka soomaaliyeed baahinta tooska ah ee markii ugu horreysay fadhiyada baarlamaanka si toosa looga baahiyo xarunta golaha shacabka hambalyo hambalyo hambalyo sanad guurada shanaad oo ka soo wareegtay dib u howlgelinta t v-ga qaranka soomaaliyeed iyo howlaha wacan ayay hirgelinayaan hambalyo dhammaan howlwadeennada iyo wariyayaasha iyo dhammaan agaasimayaasha iyo agaasimayaashii dhammaan inta ku howlan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta iyo si gaar ahaaneed howlwadeennada t v-ga oo soomaali qaranka soomaaliyeed howsha uu fulinayo gaar ahaan waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo uguna hambaliyeeyo in t v-ga t v-gan oo qarameed uu gaaray tabta tabinta toosta ah tooska ay ku fulinayaan munaasabadaha muhiimka oo u baahan in dadweynaha la gaarsiiyo gaar ahaan golaha shacabka soomaaliyeed wuxuu ugu mahad celinayaa dhammaan howlahan intii howlahan wadda sida wacan oo uu uga shaqeeyo una tabiyo howlaha golaha shacabka ka socda iyo mararka qaarkood oo ay dadweynaha ay u baahan yihiin inay si toosa ula socdaan oo ay toos u fuliyaan waa horumar ay sanadkii haddana soo dhaafay sanadka hadda aan soo gudubnay ay gaareen waan ugu hambalyaynayaa waxaan aad iyo aad ugu sii adkaynayaa in halganka iyo fulinta howsha ay isu xilqaameen in ay meesha ay ka sii wadaan labalaabaan siina badiyaan dhabtana tabiyaan iyo runta iyadoo aan meelna looga leexleexanaynin in maarata ummadda soomaaliyeed ay ula socodsiiyaan sida habboon oo runta ku fadhida oo ammaano la ilaalinaya ay tahay maadaama mikrofoonka iyo warka aad tabinaysaan ummadda ay u baahan tahay in dhabteeda ay ogaato mar dambe mar kale aan ku celiyo hambalyo sanadkan aan lasoo dhaafay waxaad gaarteen tabtii tooska loo tubi- loo tabinayay munaasabadaha sanadka dambe oo aad dee sanadka lixaad sanad guuradiina waxaan idinka filanaynaa in tab kale iyo waxyaabo horumar ah kale aad gaartaan hambalyo mar kale ilaahayna khayr ha idin siiyo
sanadkii runtii lasoo dhaafay laba kun iyo shan iyo toban wuxuu wasaaraddan u ahaa sanad ee aad iyo aad muhiim u ah oo horumaro badan ay ka dhaceen iyo isbedello badan Ee, sanadkaas ee, wasaaradda waxyaabaha u qabsoomay gaar ahaan aniga waxyihii aan mas-uulka ka ahaa waxaa ka mid ah telefishinka oo kaleeto oo runtii meelo badan horumar ka sameeyey Ee, meelahaasoo ay ka mid tahay in mataqaanaa een, ee, markii ugu horreysay uu ku guuleystay telefishinku inuu ee, live barnaamijyo ah uu ka tabiyo ee, stuudiyihiisa magaalada muqdisho iyo sidoo kaleeto inuu awooday in baarlamaanka soomaaliya uu toos eh, isagana u tabiyo taasoo ahayd runtii wax ku cusbaa telefishinada soomaalida oo dhan Eh, horumar weyn iyo guul weyn ayay runtii u ahayd oo tallaabo qaad aad iyo aad u weyn ah wuxuu kaloo aad xusuusataa in markii ugu horreysay taariikhda soomaaliya uu telefishinku ku guulaystay inuu toos u tabiyo eh, ciyaaraha eh, kubadda cagta ee ka dhacaya magaalada muqdisho eh, garoonka banaadir stadium marka iyaduna waxay ahayd guul weyn oo runtii lagu tallaabsaday oo horumar weyn u ah eh, guud ahaan eh, saxaafadda soomaaliya iyo gaar ahaan wasaaradda warfaafinta
horumarka ballaaran ee telefishinka qaranka la koobsaday sanad guuradiisii shanaad waxaa barbar socday tababarro ay shaqaalaha siiyeen macallimiin ajaanib ah waxaana sidoo kale jirtay in qaar ka mid ah shaqaalaha ay tababarro ku soo qaateen dalka dibaddiisa
Ee, sanadkii lasoo dhaafay ama muddada halka sana ahayd oo wasaaraddani howlaha ay soo qabatay waxaan rabaa inaan dhowr ilaa saddex afar qodob aan ka xuso mid waxa weeye dhinaca shaqaalaha waxaan filayaa wasaaradaha marka loo fiiriyo wasaaraddeennu inay shaqaalaheenu aad u tiro badan yihiin ugu yaraan shan boqol iyo soddon iyo afar shaqaale ah oo ka kala shaqeeya waahyo iyo golaha murtida madadaalada ayay shaqaalaha ka kooban yihiin ugu yaraan sideed siminaar ayaa sanadkii ugu dambeeyey ku qabanay wasaaradda gudaheeda siminaaradaas runtii waxaa ka faa'iidaystay xitaa shaqaalaha gobollada qaarkood oo fursad u helay inay halka yimaadaan waxaan kaloo runtii qabanay siminaaro shaqaaleheennu ay ku aadeen dalalka dibadda sida jabuuti kenya uganda iyo meelo badan oo oo oo dalalkan carabta ka mid ah Ee, oo ay ka mid tahay gaar ahaan yurub marka laga hadlayo turki oo kale ilaa dhowr siminaar baanu u dirnay shaqaaleheenna runtii waxaan aad ugu faraxsanahay dadkii siminaarada soo qaatay markay halkan yimaadeen inay wixii ay soo barteen ay ku dabaqeen shaqadii taas waxay ahayd guusha kale oo runtii shaqaaluhu ay gaareen
haddaba sidee bay shaqaaluhu la jaanqaadayeen horumarkii uu sanadkii lasoo dhaafay ku tallaabsaday telefishinka qaranka soomaaliyeed waa kuwan qaar ka mid ah shaqaalaha tv-ga qaranka oo ka hadlaya arrintaasi wallaahi markii la dhaho stuudiyaha newska waqti dheer oo tababarkiisu socday horta tababarkiis ka hor waxaa socday in qalabkii la keeno oo la xeerxero la tijaabiyo haddii wax ka hadlaysan yihiin lasoo bedelo qalabkii markii la set upgareeyey then tradingkii la bilaabay dadkii la kala baray la kala baray oo qof walba meel position ah la geeyey director and vision mixer vision and audio, audio mixer saddex cameraman iyo newscasterka iyo follower managerka adiga tradingkaas kadib shaqadu waxay noqotay in la qabto muddadii muddoodii markuu trading noo dhammaado practic oo waxaa bilowday inaan shaqadii annaga qabanayo oo intay macallimiinta nala joogayeen shaqadii waa qabanay marna waa ku dhacayna marna waa qabanayna hadda laakiin waa perfect qof walba shaqadiisuu ku adegaa sanad guridan waxaan dhihi karaa waxay ugu bedelantahay sanad guridooyinkii hore iyadoo horumar weyn oo t v ku tallaabsaday gaar ahaan dhinaca live-ka ee barnaamijyada iyo wararka oo aanan lahayn sanadkii lasoo dhaafay awoodda internetka aan isticmaalayno oo sidoo kale sahlay in maaragtay aan samayno life oo wararkii life aan kusii dayno barnaamijyada life aan ku qabano waxa ugu weyn aan dhihi karo sanadkan sanadihii hore lasoo maray waxaan ugu bedelantihiin oo keliya waa intaas oo runtiina shaqada ugu weyn ee t v uu qabto ay tahay life hadduusan t v life lahayn ama uusan awood u lahayn inuu life wax u tabiyo in maaragtay ay boqolkiiba sagaashan shaqadiisu ay ay hoos tahay aad iyo aad aad bay u dhib badnayd laqabsigeeduna wuxuu ahay mid markaasi inkastoo macalimiin fiican iyo ayna hagaagayiin dad aada ugu wanaagsan inay dadka wax fahansiiyaan haddana farsamada marka hore aan ku howlgalayo meesha hadda aanu joogno oo raadiyo muqdisho haddana uu telefishinkii soo degay ka horna aan raadiyo muqdisho ka shaqaynayay waa laba iyo labaatan sano meelahaas weyaan inta hadda aan ka shaqaynayay laakiin inta t v-ga yahay shanta sano ah shantaas sano alxamdulilah sida qalabka u horumarayay ayaa maskaxdeenna iyo aqoontan u lahayna ama lala barayay ay ayaduna usii horumarayno marka waxaad dhihi kartaa waa isla soconnay annaga iyo t v-ga inaan garaadkeena uu kor usii kaco markii aan dhahayay horumar ayuu telefishinka sameeyey tan ayaa qayb ka ahayd barnaamijyadiisa oo la ballaariyay telefishinka oo ku dhowaad toban barnaamij oo live ah telefishinka uu tabiyo in qalabkii live-ka ahaa wax ku tabinayay oo casri ah uu haysta hadda in waxyaabo kale cusub hadda uu soo wado telefishinka loo rajeynayo in goordhow ay shaqayn doonaan laftigooda oo lagu tayanayo live-kaas iyo barnaamijyada telefishinka ka baxay iyo wararka dabcan marka waa ay ka duwan tahay waa ayna ka saameyn badan tahay runtii marxaladii marxaladihii ka horeeyey barnaamijyada ama la duubi jiray oo la korgoran jiray oo dhibaato badan laga mari jiray inkastoo hadda laga shaqeeyo laftigooda laakiin way ka duwan yihiin waayna ka horumarsan yihiin bulshada soomaaliyeedna runtii waxaan ka dareennay saameynta ay ku leeyihiin horumarka telefishinka uu sameynayo xagga shaqada warka life-ka ah runaantii anagu shaksiyan cali ahaan waxaan isdhihi karaa maxamed wax aada u muhiimsan ay kusoo kordhisay tusaale ahaan xilligii hore oo wararka life-ka aanu ka bixi jirin t v-ga waxaan samayn jirnay tusaale ahaan warkii habeenkii baxay intii ugu muhiimsana lasoo qaata subaxii war soo saarku imanayaa dhowrka qodob wixii markaasi la helay aa lagu dara then ilaa iyo adugu sideed sac warkaasaa socona wax kale laguma kordhin karo waxna lagama goyn karo tan ugu muhiimsan hadda aan helnay waa within ten minutes toban daqiiqo gudahooda warkii aad hesho waan ku koforgarayna marka life waxaan isleeyahay wax badan uu ku soo kordhiyey xagga shaqada iyo wararka maaragtay cusub ee t v-ga inkastoo culeyskeeda wax kasta lasoo kordhiyo bini aadam uu maaragtay uu sameeyo waxay leeyihin negative iyo positive waxyaabo ma aragtay oo dhanka wanaagga iyo culeysana way iska jiraan laakiin inta badan waxaa muhiim ah oo maaragtay lagu guulaystay in dhinaca horumarka ah inta kale culayska waxyaabaha boqolkiiba shan iyo labaatanna waa wax loo dulqaadan karo aan isleeyahay waxay ku xiran tahay xirfadda shaksiyadda iyo aqoonta iyo kartida uu wariyuhu u leeyahay in maaragtay uu ka soo baxo shaqadu maxamed markaad tiliyaa barnaamijyadu laaba hool aada u dhib badan oo jiijiitan badan dhib badan culays badan oo ilaa markii barnaamijka la doonayo ilaa markii uu tiifiga baxayo oo mas-uuliyaed aad dareemayso culays aad dareemayso marka kaas baxdana mid kale culays dareemayo culays aad degyihin waa mar kastaba barnaamijyadu laba ayay u kala qaybsamayaan kuwa maalinlayaal noo baxa iyo kuwa noo baxa toddobaadlayaal ah kuwa maalinlayaasha ah waxaan ka baaraandegnaa maanta kale kuu baxaya shaloo kale laga sii baaraandegaa si maanta nagu hirgalaan marka maanta kii bereed inaan kasii dabagalnaa waxaa ugu weyn barnaamijyada maalintii noo baxa barnaamij leed raadraac oo lagu soo qaato toddobaadka maalintaas waxay dhacay wuxuu ugu xoog badnaa aan kusoo qaadano almost wixii maanta bixi lahaa shalay waxyaabihii dhacay xoogga sii saarnaa iyo wixii maanta dhaca hal iyo laba wixii ugu waaweyn ayaa sii xoog saarnaa kuwa toddobaalayaasha ah ayana waxaan sameynaa waa barnaamij todoba maalin lagaa sugo lix maalin samayntiisa ku lagu jiro waxaan shaqaalaha gaar ahaan kaad barnaamijsaraasha inta badan xoog ku saarnaa in barnaamijsaaruhu oo laba maalin ka hor oo inta foom loo dhiibo foomkaas oo soo diyaariyo soo buuxiyo wuxuu kusoo qaadanayo ujeedkiisu wuxuu yahay meeqa deeq oo soconaya tabiyaha barnaamijka soo saaraha martida barnaamijka waxaas oo dhan inta lagu soo qoro kadib oo aniga soo maro aniga markaan famkaasi aan in badan aan- aan wixii qalada aan kasoo bixiyay oo oo saxan aan u saxo aan u gudbiyo tafatiraha markaan tafatiraha u gudbiyana tafatiraha laftigiisu oo si qaladaas wixii qaladaas ku jirna oo inaan xaggii soo dhaafana oo saxo hadduu qalad ku jirna oo siis u seengarayo kadibna barnaamijka sidaas warihii la yidhahdo duub haddii marti la aadayna la aado haddii intimaans imaadaan kadib ayaa editin la marsiiya editin marka la marsiiya kadib tabtari hoos waxay tahay inuu dana mar labaad oo jeen ku sameeyo isagoo la kaashanaya madaxa ee farsamada si filimka iyo muuqaalada iyo tayada iyo kalibyada iyo codadka oo dhan u jeekimo waa shaqadan tabtiraad uu si taalgoon uu si tahay kadib ayuu barnaamijkii sidaa t v ugu baxaa sanadkan waxaa la hormariyey oo dib loo casriyeeyey website-kii s n t v iyo baraha bulshada ee laga booqan karo wararka iyo barnaamijyada t v-ga iyadoo kuwo ku jira gacanta shakhsiyaad kalena la soo celiyey telefishinka qaranka soomaaliya s n t v ee, waxaan u sameynay website la yidhaahdo s n t v news com sidaasi la mid ah website-ka waxaan u sameynay baro eh, social media ah oo isaga raacsan oo ay ka mid yihiin youtube eh, twitter iyo facebook saddexdoodu eh, qaarkood way jiraan sida facebook oo kale laakiin magacyada lagu soo galaya ama handalka handle namesku maysan midaysnayn sidaas darteed waxaa noo suurta gashay inaan dhammaantood u samayno magacyo unique ah oo sida website-ka oo kaleetood ee, u dhawaaqaya tusaale ahaan s n t v news com waxaa facebookiisu yahay s n t v news marka aad facebook com dhahdid s n t v news ayaad kusoo geli kartaa sidaasi lamida twitter com s n t v news ee, youtube com s n t v news rogcadaaga faarax cumar nuur ayaa nala wadaagaya tusaalihiisa ku aadan horumarinta barnaamijyada telefishinka qaranka soomaaliyeed maadaama uu la jaan qaadayo casriga cusub
walaahi annaga horta waxaan isku hooli jirnay waxay ahaayeen in barnaamijka marka uu qof uu presenter uu ka yahay ama uu soo jeedinayo barnaamijka in qof kalena uu la joogo oo soo saare uu noqdo marka dhinaca soo saarka xoogay noo lahayd marka talada aan bixina waxaa waaye soo saarka dhinaciisa inuu hadda uu yar yahay muddaa Een, qof markuu barnaamij soo saaraayo qof kale inuu eh, barnaamijka presenter uu ka yahay soo jeedinayo meeshaan hadda aan fadhiyo oo uu fadhiyo qof soo saaraa inuu la joogo cameraman keligiis aan lagu hadlaynin oo qof oo een, la shaqeeya in la helo ah, oo barnaamijkii agabkiisa la shaqeeyo cameramaankii adi- adigii isku xira in la helo waayo marka dhinacaas inay weli xoogaa maqan tahay muddaa laakiin een, ragga hadda jooga waxaa waaye igaaba digital ah maarata waa inay maaragtay eh, ku shaqeeyaan hab casri ah maaragtay oo oo qofkiina hadda eh, softwareada qaarkood hadda waa waa fudud yihiin oo maarata hal qofaa ka shaqeynaya isku soo ururinaya marka taladeeda waa taas in soo saarka marka qof soo soo saaryaal fiican in la intee baa lagu qiyaasi karaa saameynta shakhsiyadeed qofka haya mas-uuliyad warbaahineed oo tan s n t v oo kale ah qaar ka mid a shaqaalaha haya mas-uuliyadda shaqo ee t v-ga qaranka soomaaliyeed ayaa ka hadlaya saameyntooda shaqo wallaahi haddii la dhaho wax badan marmarka qaar waxaana soo mari jirtay in la dhaho at least hal film inaan isku toosi weyno hal news xitaa aan soo saari weyno oo soddon daqiiqo ah aa waxay nugu qaadatay habeen kasoo bilaab labaiyo tobankii maqribnimo ilaa ay afar saaco habeennimo hal news aan soo saari weyno haddana waxaa awoodnaa halkii maalin inaan soo saarno toddoba news oo min soddon soddon daqiiqo ah ilaa uma shan daqiiqo u dhexaysa xitaa awoodeeda waa leenahay runtii raadiyaha culeyskiisa maaragtay wuu ka yara duwan yahay kan t v-gu tusaale ahaan anigu markii aan ahaa madax wararka een raadiyahu een fikir badan iyo culeys iyo dhibaato saa weyn ma aysan jirin ee t v-ga kuu soo haray waa shiddo miiran oo ka duwan midda maaragtay een idaacadda waxaad arkaysa adigoo dhan oo jaam isku noqonayo mararka qaar salaada way kaa tagaysaa mararka qaar xitaa waxaan kuu suurtagelayn in inta badan aad familkaaga waqti la qaadato oo maaragta aad guri ka soo cuntayso waa hal sac gudahooda dhibaato badan aad la kulmaysaa culeysyo badan ayaa iska jira shaqada markaad joogtid inta badan shaqadan jooga aniga inta badan shaqadan joogaa shaqada markaan ka hadlayana een, shaqada afar iyo labaatan saac inta badan markaan joogo t v-ga ayaan saas ugu jiraa tifitarkii barnaamijyadii wararkii een, la- ba- hubintii wararkii lifeka ahaay kuwii hadda haddana la dilaayay daqiiqadihii wararkii oo aan isku jaangoynay midda kalena shaqada waxaa waaye mar haddaad shaqa culayskeeda intaas la eg haysid dee saameynta noloshii iyo iyo- iyo- iyo- iyo- iyo way jiraysaa
kala dalkaagaa guulaystay hadafkaagana waa kuu toosay cusmadaadaa lagu daawoobay tilmaantaadaa loo aayay kala bixintaadaa duunkiyo shakaliyo tiiraanyada looga bogsooday madaxdaadaa kaagaa loo taniyeeyey tiinkaagaa loo hambalyeeyey jabintaadana waa la ammaanay taagnaaw abidkaaga jireen oo joog sntv mabruuq sntv mabruuq sntv mabruuq sntv mabruuq aniga oo ah cabdiqadar cabdullaahi ibraahim catoosh ka mid a kaamanmaanida tv-ga qaranka hambalyada shanaad ee s n t v waxaan leeyahay hambalyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta gaar ahaan waaxda warbaahinta qaranka tv-ga runtii s n t v wuxuu soo qaatay door weyn oo la ibi lama ilaabaan ah waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo tv-ga qaranka waa tv-giina ee waad la wadaagi kartiin fariin kasta oo ku saabsan dalka soomaaliya iyo sida lagu horumarin karo adeegyada bulshada iyo nabadda ee dalkeena soomaaliya horumarka maanta uu gaaray waa mid la taaban karo waxaan leeyahay sanadkan sanadka xiga ee mid ka ballaaran in tv-ga qaranka uu gaari doono dhammaan dadka daawada tv-ga qaranka soomaaliyeed ee soomaalida ah ee ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo sanadka saddexaad oo aan la dabaaldegayo telefishinka qaranka soomaaliyeed waxaa farqi ka gedisan saddexdii sano ugu dambeysay sanadba wuxuu soo qaadaya taako ama horumar ballaaran oo muujinaya telefishinka qaranka soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo madaxda ugu sarreysa wasaaradda warfaafinta maamulka iyo shaqaalaha telefishinka qaranka soomaaliyeed maadaama ay ku beegan tahay sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegatay markii dib loo yegleelay tv-ga qaranka soomaaliyeed sidoo kale waxaan aad u bogaadinayaa bahada ka shaqeysa s n t v sidoo kale waxaa hambalyada s n t v ee laba kun lix iyo tobanka u soo diray telefishinka qaranka soomaaliyeed madaxda qaranka waxaa sharaf iyo ammaanta inaan halkan uga hambalyeeyo guud ahaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska shaqaalaheeda agaasimaha guud wasiirada wasaaradda dhammaan shaqaalaha agaasima waaxidyada iyo dhammaan shaqaalaha aan ugu hambalyeeyo sanad guuradii shanaad ee tv-ga qaranka soomaaliyeed oo afarta bisha abriil ah ayaan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa gaar ahaan waxaan jecelahay inaan si gaara ugu hambalyeeyo agaasimaha waaxda tv-ga qaranka tafatiraha iyo madax qaybeedyada dhammaan shaqaalaha waaxdaas oo iyaga si gaara ugu dabaaldegaya munaasabadaas afarta abriil runtii waxaan ku faraxsanahay dabcan in tv-ga qaranka la sameeyo oo aan ugu maaragtay wasiiradii soo soo bilaabay iyo sidoo kale horumarka baaxadda leh ee uu sameeyey shantaa sano ee hadda jiray gaar ahaan sanadkii ugu dambeeyey aan wasiirka ka ahaa wasaaradda oo tv-ga qaranku uu guulo waaweyn sameeyey horumar weyn sameeyey marka laga fiiriyo xagga barnaamijyada uu soo saaro marka laga fiiriyo xagga qalabka uu haysto marka laga fiiriyo quruxda tv-gu leeyahay iyo macaamiisha ku xidhan oo ah tv-ga ugu baaxadda weyn tv-yada ka jira soomaaliya oo laga daawado adduunka oo dhan waxaan u rajaynayaa khayr shaqaalaha soomaaliyeed wuxuu ku shaqeeyaa duruufo aada u adag kuwa ka shaqeeya warbaahinta dowladduna way ka duwan yihiin shaqaalaha soomaaliyeed waxay shaqeeyaan afar iyo labaatanka sac oo tv-gu shaqeeyo raadiyaha dowladdu shaqeeyo websaydyadu shaqeeyaan iyaga oo duruuf adag ku shaqeeya marka waxaan leeyahay dalkiina wax fiican baa u qabateen taariikhda idi xusi doontaa allah idin guuleeyo hambalyo hambalyo hambalyo waxaan rabaa runtii inaan meeshaan uga hambalyeeyo tv-ga sanaguuradii saddexaad ay kasoo wareegtay tv markii la asaasay dowladda hore sidiisaqaydi haddana ilaa iyo shan sano ka hor markay tala wasaarahayan aan mashruucaan runtii u galnay meel kasta sidii loo hirgelin lahaa loo soo celin lahaa waan ku faraxsanahay maanta inuu soomaaliya dhan ay fiirsanayso oo meel kasta laga daawanayo programyo badan oo hadda kasoo baxaana ay noqdeen programyo in laga daawado marka waxaa rabnaa u hambaleeyo dhammaan bahda nctvga national televisionka oo soomaaliyeed iyo finaasiyaashiisa dadka produska leeya shaqaalaha kulli runtii inay yani meeshaas kasii wadaan oo runtii soomaalida gaasiiyaan tv noqda tv gaara adduunyada afartii saddexaad marka waa mahadsantihiin tv waxaan leeyahay hambaliyo sidaas ku wada waxaa fiican programyada soo socda ee hadda labada kun iyo lix iyo tobanka loo gudbiyo in tv-ga qaranka uu runtii ka ciyaaro qaalin buuxda qaalintaas waxaa loo baahan yahay in programyada dalkan oo ogtiin dhibaata ka dhacday si umasoomaalida soo soo dhaweyn lahaa si loogu gudbi lahaa iyo aqoon-is-wadaarsi badan in lagu soo daray arrintaas laga dhaadcinayo dadka habka sistamka aqaadan ee federaalka ah sida loogu gudbiyo sida doorashooyinka u dhacayaan iyo waxyaabaha loo baahan yahay labada kun iyo labaatanka lagu tashado waxaa lagu tashanaya dowladda soo socota loogu tashanayo inay soo soo dhan in aqoonsigaasi kulan laga sameeyo dadku wax badan lagu socdaan marka waxaan rajeynayaa intaas inayna tv insha allah ku guuleysan doon wanaagsantihi sanadka dambe waxaa inoo madal haddii allah u deli uu raalli ka noqdo horumar intaa ka ballaaran iyo baraare insha allah
maxamed abuukar axmed maada ayaa barnaamijkaasi sanad guurada shanaad ee ka soo wareegtay dib u howlgelinta telefishinka qaranka soomaaliyeed oo afarta abriil oo maalinta beri ah ku beegan barnaamijkaasi gaarkaana nooga diyaariyey ayaan barnaamijka dhacdooyinka caawa booskiisa aanu idinkugu bedelnay intaan barnaamijkan mid lamida ku wada kulmi doono dhammaanteen hadduu aabaydma waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu